أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد بن شطى رحمه الله تعالى فصل في بيان أركان الدين wuxuu u fasliyahay arkaanta diinta in la caddeeyo allatii arkaantaas oo hiya aliimaanu waalislaamu waalixsaan fasalkan sheekha wuxuu uga hadli doonaa raximah ullahu tacaala saddexdan arrimood waa iimaanka arkaanta uu iska leeyahay iyo arkaanu lislaam iyo macna alixsaan ixsaanka waxaa loo yaqaano min calaamaati aliimaani calaamadaha iimaanka oo qofku inuu muumin yahay tusinaya calaamadaheeda waxaa ka mid a alyaqiinu yaqiintaa ka mid ah iyo watasdiiqu rumaynta bimaa jaa'a bihi الnebiy wixii nebigu uu la yimid oo diin ah dhammaan la rumeeyo salى اllahu wasalama wabaaraka calayh sheekha wuxuu ku yidhi calaamadaha lagu garanayo qofka muuminka ah waxaa ka mid ah yaqiin yaqiin yacni ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa qofku diinta si dhaba inuu u rumeeyo isagoo wax dabacsanaan ah iyo wax shakiya uusan gelinin yaqiintaas iyo rumaynta in la rumeeyo bimaa jaa'a bihi nebiyu sala allahu calayhi wasalam xaqii iyo diintii uu nebigu la yimid sala allahu calayhi wasalam in la rumeeyo taasi waxay ka mid tahay calaamadaha iimaanka jaa'a waxaa yimid fi lxadiidi xadiiskii dhexdiisa waxaa ku yimid xadiiskaasoo can inebiy nabiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalama ka ahaaday annahu rasuulku sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi idaa araada allaahu bicabdihi ilaahay addoonkiisa khayran khayr hadduu la doono ilaahay addoonkiisa salaka ilaahay wuxuu geliyaa fii qalbihi qalbi cabdihi addoonkaas qalbigiisa ilaahay wuxuu dhex geliyaa alyaqiina yaqiinuu dhex geliyaa iyo watasdiiqa iyo rumayn waidaa araada ilaahay hadduu la doono bihi bilcabdi addoonka haddii ilaahay sharan wax shara uu la doonana salaka fii qalbihi addoonkaa qalbigiisa ilaahay wuxuu geliyaa arriibata shaki oo diintii iyo iimaankii islaamnimadiiba uu si dhaba uusan u hubin uusan u yaqiinsanaynoo ku shakisan yahay diinta uu haysto o dhanba uu ku shakisan yahay addoonkaasina waa addoon shar lala doonay xadiiskan nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa laga wariyey inuu yidhi ilaahay hadduu addoonkiisa uu khayr la doono salaka fii qalbihi qalbigiisa wuxuu geliyaa alyaqiina hubaal wax la hubo in waxa uu nebigu la yimid sala allahu calayhi wasalama guud ahaanba ay yaqiin ku dhisan yihiin iyo wa tasdiiqa rumayn bimaa jaa'a bihi nebiyu sala allahu calayhi wasalam wixii nebigu la yimid guud ahaanba inuu rumeeyo iyo wixii nebigu uu la yimid sala allahu calayhi wasalama guud ahaanba si yaqiina inuu u qaato taasaa ilaahay qalbigiisa geliya idan marka xadiiskani wuxuu ku tusin qofka marba haddii qalbigiisa uu ka yaqiinsan yahay waxyaalaha diintu ay inoo sheegtay oo ilaahay rumayntiisii ah rasuulka rumayntiisii sala allahu calayhi wasalam qabriga cadaabkiisa iyo nicmadiisa jannada iyo naarta xisaabta siraadka arrimahaasoo dhan hadduu si yaqiin ah addoonku uu u rumaysan yahay waxay taasi astaan u tahay addoonkaas in ilaahay khayr la doonay in ilaahay khayr la doonay ayay astaan u tahay taas marka maxaa lagu fahmi karaa qofka qalbigiisa arrimahaas inay daacad ay kay tahay iimaanku oo arrimaha uu yaqiinsan yahay waxaa lagu fahmi karaa xadiis waxaa jiray bayhaqi kitaabkiisa shucabuliimaan uu ku wariyey xadiiskaas waa xadiiskii xaarita saxaabigii la dhihi jiray saxaabiga xaarita la yidhaaho ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi kayfa asbaxta yaa xaarita xaaritow see ku waaberiisatay xaarita markaasuu wuxuu yidhi asbaxtu mu'mina billaahi xaqaa waxaan ku waaberiistay anigoo muumin dhab ah ah muumin xaqiiqo ah anigoo ah ayaan waa beriistay nebiga salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi fama xaqi famaa xaqiiqatu qowlig hadalkaaga dhabnimadiisa iyo xaqiiqadiisa maxaa tusinaya in qalbigaaga iimaan iyo yaqiin ay ka buuxaan maxaa tusinaya markaasuu wuxuu yidhi saxaabigii fakaأnnii anduru ilىa carshi rabbii baariza waxaad mooddaa carshiga rabbigay in hortayda uu ka muuqdo sidaan u rumaysanahay wa kaأnnii anduru ilىa ahli اljannati yatasaawaruun waxaad u malaysaa ahluljannihii inaan fiirinayo iyagoo jannada isku soo booqanayo jannada iyagoo isku soo booqanayo sida jannada yaqiin aan ugu rumaysanahay yaqiin sidaan ugu rumaysanahay jannadii waxaad mooddaa in maalin walba indhahayga aan ku fiirinayo iyadoo dadka ahluljannihii isu soo siyaaranayaan oo isu soo booqanayaan wa ilaa ahli nnaari yatacaawawna fiiha ahlu naarkiina waxaad u mooddaa inaan fiirinayo iyagoo naartii ka dhex qayliyay oo cadaabkii iyo dhibaatadii qabsatay qayladoodii waxaad mooddaa inaan fiirinayoon maqlayo ahlu naarkii waa sida iimaankaygu u yahay iimaan yaqiin ah oo diintu jiljileec aanan u rumaynin shaki aanan ku rumaynin laakiin si yaqiina aan diinta u rumeeyey markii hadalkaa saxaabigaasi nebigu uu ku yidhi salى اllahu عalayه wasalam rasuulku wuxuu yidhi carafta falzam iimaankii hadda waad garatay sidaa laazimuu yidhi sidaas ku soco wax walba iyadoo hortaada yaallaan oo kale yaqiinta sidaas walidaalika markii ixsaanka la weydiiyey nebiga salى اllahu عalayه wasalam ee la yidhi ixsaanku muxuu yahay nebigu salى اllahu عalayه wasalam wuxuu yidhi an tacbud allah kaannaka taraah waa inaad ilaahay u caabuddo adigoo ilaahay arkayo oo kale ilaahay adigoo arkayo oo kale waa inaad ilaahay u caabuddo marka diinta waxaa la dooni qofka iimaankiisu xaqiiqada yahay oo iimaankiisu uu xoogga leeyahay waxaa lagu fahmaa naarta marka looga sheekaynayana waxaad mooddaa naartiiba inuu hadda u jeedo jannada marka looga sheekaynayana waxaad u malaysaa in jannadiiba hadda uu arkayaba ayaad mooddaa si wax walba uu yaqiin u qaatay yaqiin nabiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi cabdu nawara allahu اliimaana fii qalbih waxaa tahay addoon qalbigiisa ilaahay uu nuur ka buuxiyey cabdun nawara allaahu aliimaana fii qalbih waxaa tahay addoon xaarisow qalbigiisa ilaahay iimaan uu ku nuuriyey marka sidaa laasimo sidaa ku socow idan marka waxaa la doonaya qofku in iimaankiisu hadduu yaqiin yahay waxyaalaha diintu ay sheegayso oo dhan isagoo indhaha ku arkaya oo kale oo qabrigii nicmadiisii arkay oo cadaabulqabrigii arkaya marka qabriga looga sheekaynayo naarta marka looga sheekaynayo naarta isagoo arkaya oo kale inuu u rumaysan yahay jannada markii looga sheekeeyo loo sheego inuu jannadii iyo dadkii ahluljannihii isu soo siyaaranayo oo isu soo booqanayo inuu indhaha ku hayo oo kale heerkaas inuu gaaraa la rabo maqaamkaas maxaa la yidhaha maqaamu ulixsaan maqaamkaas waxaa la yidhaha maqaamu ulixsaan waa maqaam la gaaro oo aada u weyn wey walidaalika maqaamkaas waxaa gaaray xaarisa saxaabiga la yidhaha nabiguna waa u qiray sala allahu calayhi wasalam wa idaa araada ilaahay hadduu la doono bihi addoonka sharan shar hadduu ilaahay la doono salaka fii qalbihi qalbigiisa ilaahay wuxuu dhex geliyaa arriibata shaki ayuu ilaahay qalbigiisa ka buuxiyaa addoonka sharta lala doonana wax walba haddii janno iyo naar iyo si walba looga sheekeeyo waa ka shakina waxani wax jira miya naartu wax jira miya jannadu wax jira miya ayuu leeyahay addoonkaasi waa addoon shar ilaahay uu la doonay subxaanahu wa tacaala xadiiskan wuxuu la macno yahay xadiis jalaaludiin suyuudi kitaabkiisa jaamicu sagiirka ah uu ku sheegay xadiiskaasoo isaguna dhahayay idaa araada allaahu bicabdihi khayran fataxa lahu qufla qalbihi wajacala fiihi alyaqiin waasidqa idaa araada allahu bicabdihi khayran xadiis kaleo xadiiskan ku macnaha wuxuu ahaa ilaahay addoonkiisa hadduu khayr la doono fataxa lahu qufla qalbihi qalbiga qunfulkiisu ilaahay ka furaa qalbigu waa qunfulan yahay maxaa yeelay xaqii si wanaagsan uma gelayo yaqiintii si wanaagsan uma gelayso nuurkii si wanaagsan uma gelayo waxaa ku qunfulan shahawaadka iyo shubuhaadka iyo ziinada adduunyada ee dhalaalaalka adduunyada ayaa ku xidhan oo ku qunfulan addoonkii marka ilaahay uu khayr la doono qunfulaha badan oo qalbigiisa ku qunfulan uu ilaahay ka furfuraa fufulaha shaydaanka ayuu ilaahay ka furaa markaasuu qalbigiisa iimaan iyo yaqiin ilaahay ka buuxiya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala faman yurid illaahu qofkii ilaahay uu la doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo qofkii ilaahay hanuun uu la doono yashrax ilaahay uu waasiciyaa sadrahu laabtiisa iyo qalbigiisa ilaahay wuxuu u waasiciyaa lilislaam islaamnimada iyo diinta islaamka qofkii ilaahay khayr ula doono oo hanuun ula doono ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qalbigiisuu u waasiciyaa diinta diintu cidhiiri ku noqon mayso camalfalkeeduna dhib kuma aha bal diinta iyo camalfalkeeda iyo barashadeedaba wuxuu arkaa raaxata qalbi raaxada qalbigiisuu arkaa oo qalbigiisa dhana waxaa looga dhigaa inuu ku raaxaysanaayo diintii barashadeedii cibaadadeedii ku camalfalkeedii raaxuu dareemi markuu cibaadaysanayo maxaa yeelay waxaan qalbi loo hayn xibnuhu ma samayn karaan hawsha haddii aadan qalbiga ka jeclayn xibnuhana dhibay ku tahay qalbiga haddii hawsha aadan ka jeclayn lidaalika qalbigu markuu diinta jeclaado oo qalbigu diinta uu jecel yahay waxaa lagu ogaadaa xubnaha waxaa u fuudaanaya inay ilaahay caabudaan habeenkii inay soo kacaan in qur-aanka akhrintiisa xibnuhu ay badiyaan in tasbiixda iyo wardiga xibnuhu ay badiyaan fudayd acmaasha dhan fudayd ay u noqon maxaa yeelay qalbigiyaa waasaca oo jecel diinta waman yurid qofkii ilaahay uu doono an yudilahu inuu lumiyo qofkii ilaahay uu doonayana yajcal sadrahu xabadkiisa qalbigiisa ilaahay wuxuu ka dhigaa dayiqan mid cidhiiri ah qofkii ilaahay uu baadi la doonana qalbigiisa cidhiiriyuu ilaahay ka dhigaa oo khayrkiiba ma gelayo diintiiba ma gelayso cibaadayso hadduu is yidhaaho qalbigu wuxuu ka dareemi cidhiiri iyo culays fakaأnnamaa yatanafas min sami ibra waxaad u malayn inuu cirbadda duleelkeeda ka neefsanayo oo kale neeftiyaa cidhiiri ku noqonaysay dhibaatada cibaadadu ay ku hayso kan kaloo ilaahay qalbigiisa uu waasiciyana cibaadadii markuu gudagalo raaxuu dareemi raaxuu dareema ku raaxaysa kan kalena markuu cibaadayso is yidhaaho waxaad moodaa neeftuba inay ku dhegeyso neeftu inay ku dhegeyso dhibka iyo rafaadka uu ka maray waman yurid qofkii ilaahay uu doono an yudilahu inuu lumiyo yajcal sadrahu qalbigiisa ilaahay dayiqan cidhiiriyuu ka dhiga xarajan cidhiirigiisu uu adag yahay cidhiirigiisu uu zaa'id yahay kaannamaa waaba isagoo yasacadu isagoo koraya fi samaa'i samada isagoo cirka koraya oo kale markii cibaadada loogu yeero ama khayrka loogu yeero cilmiga akhriso loogu yeero cibaadayso la yidhaaho way kala dhib badan tahay cirkaas fuul iyadoo lagu kallifay iyadoo lagu kallifoo la yidhi samada fuul way kala dhib badan tahay culays kadaalika sidaas ayaa yajcalu allaahu ilaahay u yeelaa arrijsa cuquubada iyo cadaabka cala aladiina kuwii dushoodii laa yu'minuuna aan ilaahay rumaynaynin waa cuquubo cibaadada oo la naco waa cuquubo oo qofka ilaahay uu ku ciqaabayo waqad xaqiiqa ittafaqa ahlu sunnati ahlu sunnaha waxay isku waafaqeen calaa anna almu'mina qofka muuminka ah alladii muuminkaasoo yuxkamu calayhi muuminka dushiisa lagu xukumayo biannahu muuminku min ahli اlqiblati ahlulqiblaha inuu ka mid yahay ahlulqibla waxaa loola jeedaa yacni muslimiinta inuu ka mid yahay maxaa yeelay qiblada waxaa loola jeedaa qiblada qofka salaadda ula jeesanaya oo salaadda qiblada xaggeeda u tukanaya waxay deliil u tahay inuu muslim yahay marka ahlulqibla iyo ahlulislaam waa bimacna waaxid isku macno weeye haddii la yidhaha qofku waa ahlulqiblo iyo qofku waa ahlulislaam waa bimacna waaxid aladii qofkaasoo yuxkamu calayhi lagu xukumayo biannahu qofku min ahli اlqibla ahlulqiblaha inuu ka mid yahay oo muslimiinta uu ka mid yahay lagu xukumayo oo walaa yukhalladu aan lagu waarinaynin fi nnaari naarta dhexdeedana aan lagu waarinaynin laa yakuunu culimmadu waxay isku waafaqeen qofkaasi inuusan ahaanaynin ilaa man ruux maahane ruuxaasoo ictiqada caqiideeyey biqalbihi qalbigiisa diin alislaam diinta islaamka qalbigiisa ka caqiideeyey ictiqaadan caqiideyn ictiqaadkaasoo jaasiman ee go-an yacni bilaa shakin ictiqaad aan shaki iyo taradud aan lahayn culimmadu waxay isku waafaqeen qofka lagu xukumi karo inuu muslim yahay oo xataa haddii naarta la geliyo walciyaadu billaahi aan naarta lagu waarinayn oo naarta aan ku waaraynin waa qofkii culimmadu waxay isku waafaqeen diinta islaamka caqiideeyey weliba ictiqaad go-an oo aan shaki ku jirin diinta islaamka caqiideeyey ictiqaad go-an oon wax shakiya aan ku jirin caqiideeyey marka ictiqaadkaas ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa tasdiiq nebiyina sala allahu calayh wasalam waa nebigoo la rumeeyo fii kulli maa culima majii'uhu bihi min addiini bidaruura wax kasta oo nebigu la yimid sala allahu calayh wasalam oo daruura ahaan loo fahmayo dadka intooda badanba ay fahmayaan ay fii ma ishtahara wixii caan noqday oo iska caana bayna ahli اlislaam xataa saara alcilmu bihi yushbihu alcilma alxaasila bidaruura ilaa cilmigu uu ka mid noqday cilmiga daruuraahoo baaritaan iyo fikir aan u baahnayn baxayثu tacalamuhu alcaamatu min gayri iftiqaarin ilaa nadarin waاstidlaal waxyaalaha xataa dadka caamadu ay og yihiin oo deliilka aan u baahnayn waa inuu qofku caqiideeyo ka waxdati saanic ifkan allaha sanceeyey inuu waaxid yahay oo kale wa wujuubi salaati wasowm salaaddu inay waajib tahay soomku inuu waajib yahay wa xaqiiqati اlbachi waاljaza wa naxwi dalik in aakhiro laysi soo saarayo in lays abaal marinayo iyo waxyaalahaasoo kale qofku inuu rumeeyo wاlmuraadu min atasdiiq rumaynta muraadka laga leeyahay qabuulu nafsi waa naftu inay aqbasho limaa jaaءa bihi wixii nabigu la yimid salى اllahu عalayh wasalam maca aridaa wa tarki اlcinaad iyadoo naftuna raalli ku tahay wixii nabigu la yimid salى اllahu عalayh wasalam madax adeygna uusan ku jirinin laa mujaradu wuquuci الsidqi fi اlqalb rumaynta loolama jeedo in qalbiga ay kaaga soo dhacdo arrimahaasi inay sax yihiin oo ay run yihiin min hayri idcaan adigoon u hoggaansamaynin wa qabuulin adigoon aqbalaynin oodan qaadanaynin taasi iimaan noqon mayso haddaad tidhaaho nebigu sala allahu calayh wasalam waa ku saxan yahay wuxuu la yimid rununa ku sheegi laakiin haddana aadan u hoggaansamaynin dee muumin noqon maysid muumin noqon maysidoo si xaqiiqa aadan u qaadanaynin oodan aqbalaynin oo aadan si xaqiiqa u rumaynaynin id hada alqadru qadarkan oo iska rumayn kaliya ah qalbiga mawjuudun waxaa laga helay fii kaiirin min alkufaar kuwo badan oo gaalada ka mid ah aladiina kaanuu caalimiina bixaqiiqati maa jaaءa bihi sala allahu calayh wasalam kuwo badan oo gaalada ka midaba way ogaayeen nabigu inuu run sheegayo sala allahu calayh wasalam laakiin diintii ma aysan qaadanin mana aysan aqbalinin sidaas awgeede waxay ku noqdeen gaalo marka qofka waxaa laga doonaya ictiqaad go-an oo aan shaki lahayn ictiqaadkaas oo khaaliyan ka maran min ashaki ictiqaadkaas oo weliba ka maran shaki oo diinta qofku uusan ku shakisnayn qofku hadduu waxyaalihii uu la yimid nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wax ka mida hadduu ku shakiyo oo maalan waxyaalaha daruuriga loo ogaanayo sida towxiidkii oo kale jiritaanka ilaahay oo kale qiyaamaha oo kale bachiga in lays soo saarayo siraadkii oo kale cadaabuulqabri inuu jiro naciimuulqabri inuu jiro arrimahaa sida daruuriga loo og yahay hadduu ku shakiyaba dee wuxuu noqonaa qof gaal ah qof gaal uu noqonoo muslim noqon maayo qofku waa inuu si dhaba oon shaki lahayn uu u rumeeyo wixii nabigu la yimid sala allahu calayhi wasalam oo weliba rumayn keliya ma ahan oo qalbigan ka rumaysanahay iyo qalbiga un baan ka rumeeyey keliya ma ahane wanadaqa haddana ku dhawaaqay bishahaadateyn labada shahaado haddana qofku waa inuu ku dhawaaqo oo carabka ugu dhawaaqo labada shahaado labada shahaado maxaa loola jeedaa wahumaa ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muxamada rasuulu اllah waa inuu haddana qofku yidhaaho ashhadu an laa ilaha illa اllah wa ashhadu anna muxamada rasuulu اllah waa inuu yidhaaho fain ikhtasara calaa axdaahumaa labada shahaado mid ka mida hadduu ku gaabsado oo maalan wuxuu yidhi qofkii ashhadu an laa ilaha illa allah anugu waxaan qirsanahay ilaahay mooye alla kale inuusan jirin kuma derin wa ashhadu anna muxamedan rasuulu ullah oo rasuulnimada nabiga maba qirsanaba sala allahu calayh wasalam lam yakun min ahli اlqibla muslim noqon maayo qof muslim oo ahlulqibla ah noqon maayo id nudqu bihimaa labada shahaado in lagu dhawaaqo shardun liijraa'i alaxkaami اdunyawiyati calayh adduunyada axkaamteeda in loo oqoonsado qof muslima inuu yahay waxaa shardi ah labada shahaado inuu ku dhawaaqo haddii kale looma oqoonsanayo inuu muslim yahay ka salaati khalfa gadaashiisa oo kale salaad laguma tukanaayo laguma xihanaayo wa calayhi hadduu dhintana salaad lagu tukan maayo wa defnihi aasidiisa fii maqaabiri اlmuslimiin qubuurta muslimiintana lagu aasi maayo ilaa waxaa ka maqan labadii shahaadateyn mid ka midaha ka maqan muslim noqon maayo wa tawaaruhi isdhaxlidii oo kale walmunaakaxati nikaaxi oo kale oo gabar muslimada ma nikaaxsan karo faman sadaqa biqalbihi qofkii qalbigiisa ka rumeeya walam yuqira bilisaanihi laa licudrin minhu cudurdaarna uusan jirinoo qof carab la oo ama aan hadli karin uusan ahayn walaa liibaa'in diidmana aan ahayn bal itafaqa lahu daalika fa huwa mu'minun cinda allah qofkii yacni qalbigiisuu ka rumeeyey wixii nabigu la yimid sala allahu calayhi wasalam laakiin carabka ugama dhawaaqin diidmana kama aha oo ma diidana oo waa rumaysan yahay rumayn saxa uu rumaysan yahay fa huwa muumin cinda allah ilahay agtiisa muumin uu ka yahay hayru mu'minin fii axkaami sharci addunyawiya laakiin annagu ma dhahayno waa qof muumin oo axkaamta sharcigu adduunyada ma lagu dureerinayo salaada laguma tukanayo hadduu geeriyoodo maadaama uusan ku dhawaaqaynin shahaadateynkii waman aqara bilisaanihi qofkii carabkiisa ka qiray walam yasduq biqalbihi qalbigiisana walam yusadiq biqalbihi qalbigiisa aan ka rumayn kalmunaafiq waa munaafiqii oo kale wey oo waxa weeye carabkii wuxuu ka leeyahay ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ashhadu anna moxameda rasuulu اllah qalbigiina maxaa uga jira waxaasi waa been towxiidkiiba waa beenaa qalbiga uga jirta waa munaafiq qalbiguu gaal ka yahay muslim ma noqonayo fa bilcagsi waa cagsigoo kale oo adduunyada yacni muslim magaciisa waa laysaga yeeri laakiin ilahay agtiisa gaal uu ka yahay iyo aakhiraba waa gaal wey xaqiiqadiisa xataa natalica ilaa aan ka daalacno calaa baadinihi gudihiisa biduhuuri calaamatin calaamo nooga daahiraysa ilaa aan ka ogaano waxaan leenaha waa iska munaafiq ka sujuudin lisanam isagoo sanam u sujuudaya haddaan aragno dee waa gaal caddaystay aw istikfaaf bimusxafin ama musxaf uu fududaysanayo fa naxkumu bikufri marka waxaan xukumaynaa inuu gaal yahay khaaliyan ictiqaadkaas oo khaaliyan ka maran min ashaki shaki wa nadaqa ku dhawaaqay bishahaadateyn qalbigana waa inuu ka caqiideeyo labada shahaadateynna uu ku dhawaaqo wa can amiiri اlmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii waxaa laga wariyey cumara bni اlkhadaab sayidinaa cumar bnu اlkhadaab ah radia allahu tacaala canhu qaala inuu yidhi cumar bnu اlkhadaab baynamaa wakti naxnu annagu cinda rasuuli اllaah rasuulka ilaahay agtiisa annagoo ah sala اllahu calayhi wasalam daata yowmin maalin xaalad u saaxiiba maalin xaalad u saaxiiba inagoo nabiga agtiisa joogna sala allahu calayhi wasalam id wakhtigaas dalaca waxaa soo ifbaxay calaynaa dusheenna waxaa ku soo ifbaxay rajulu nin ninkaasoo shadiidu bayaadi hiyaab dharkiisa caddaantiisu ay aada u daran yihiin marka athiyaabidaas ayada waxaan ka macnaynaynaa bimacna alidaafa iyadoo idaafa ku jirta oo kale maxaa yeelay macno ahaan xaqiiqadu wuxuu ahaa shadiidu bayaadi hiyaabihi saasuu xaqiiqada ahayo hiyaabkan mudaaf uu ahaan jiray ha'da meesha laga xadfana mudaafu ahaan mudaafu ilayhi ayay ahaan jirtay marka macnahaas ayaan ku macnaynaynaa waxaan leenahay ninkaasoo shadiidu bayaadi hiyaabi dharkiisa caddaantiisu ay aada u daran yihiin nin waxaa nagu soo ifbaxay uu yidhi sayidina cumar dhar cadcad wata weliba aada u cad ninkaasoo shadiidu sawaadi shacari tintiisa madowgiisuna ay daran yahay oo tintiisuna aad ay u madowdahay waa sidii oo kale asalku wuxuu ahaa shadiidu sawaadi shacarihi marka tintiisaad ka macnayn iyadoo shacarku mudaaf yahay oo kale oo ha maxduufaa loo adiifiyey ninkaasoo shadiidu sawaadi shacari tintiisa madowgeedu uu daran yahay tintana aada uga madow ninkaasoo laa yuraa calayhi ninka dushiisa aan lagu arkaynin aharu safari safarka astaantiisa ninkii markaan fiiriso nin musaafirana uma eka oo waxaad u malayn nin magaalada yacni dhexdeedaba ka yimid inuu yahay nin magaalada laga yaqaana ma aha walaa yacrifu ninkaasna ma garanayo midna annaga xaalu naga mid yahay axadun qofna ma garanayso cid taqaanana ma jirto xataa jalasa ilaa ninkaasi uu fadhiistay ila nebiy nabiga xaggiisa sala allahu calayh wasalam ayuu la soo fadhiistay fa asnada ninkaasi rukbatayhi labadiisii jilib ayuu wuxuu ku tiiriyey ilaa rukbatayhi nabiga labadiisii jilib sala allahu calayhi wasalam siuu u soo socday wuu fadhiistay jilbihiisii wuxuu u saaray jilbihii nabiga sala allahu calayhi wasalam wa wadaca kafayhi labadiisii calacaloodna wuxuu dul saaray calaa fakhidayhi fakhiday rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga labadiisii cajirood ayuu dusha ka saaray calacalihiisii calacalihiisiina nabiga cajiradiisii ayuu saartay sala allahu calayhi wasalam wa qaala markaasuu wuxuu yidhi ninkii yaa muxamedu muxamedow akhbirnii iiga waran can ilislaam islaamnimada iiga waran iyo arkaanta islaamka ula jeedaa yani can arkaani alislaam waxaad ibartaad ii sheegtaa tiirarka islaamku ku dhisan yahay tiirarka islaamku ku dhisan yahay ii sheeg faqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi alislaamu islaamku an tashhada waa inaad qirto an laa ilaaha ila allah ilaahay maahane alla kale inuusan jirin wa anna muxameda nebiyullaahi muxamedna sala allahu calayhi wasalam rasuulullaahi rasuulka ilaahay inuu yahay waa inaad qirto waa arugnu alawal rugniga ugu horeeya waa towxiidka waa in qofku uu qiro ilaahay jiritaankiisa iyo risaalada nebiga sala allahu calayhi wasalam wa tuqiima rugniga labaad asalaata salaadana waa inaad oogto oo salaadda aad tukatid rugniga saddexaad wa tu'tiya zakaata zakadana waa inaad bixisid rugniga afaraad wa tasuuma ramadaana ramadaankana waa inaad soomtid rugniga ugu dambeeya oo shanaad wa taxuja albeyta beytka ilaahayna waa inaad xajiso oo kacbada aad xaj u aadid in istadacta haddii aad awoodid ilayhi ila albeyti beytkaas sabiilan min sabiil xagga jidka haddaad ku awoodid oo yacnii waxaa loola jeedaa istidaaca haddii aada heshid oo qarashkii lagu aadi lahaa iyo maalkii lagu aadi lahaa iyo caafimaadkii lagu aadi lahaa haddii aada haysatid xajkuna waa rugni min arkaani alislaam oo waajibu qofkaa ku yahay mustadiica ah oo awoodda leh marka nebigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu u sharxay ninkii arkaanu lislaam alkhamsa arkaantii islaamka oo shanta ahayd waa in shantaas tiir laga helo qofka muslimka ah qaala wuxuu yidhi markaas ninkii sadaqta run ayaad sheegtuu yidhi nebiyullaahi maxamedu sala allahu calayh wasalam waa runtaa uu yidhi qaala wuxuu yidhi markaas sayidinaa cumar wuxuu yidhi facajibnaa lahu waan la yaabnay ninkaas su'aalaha weydiinaya saa'ilka ah yas'aluhu nabiga waxbuu su'aalihi sala allahu calayhi wasalam wa yusadiquhu wuuna u rumaynaa nabiga sala allahu calayhi wasalam oo markaad fiiriso su-aashiisana waxaad isleedahay ninkani waxa uu su'aalayo waa ninaan ogeyn oo cilmi kororsanaya ayaad u malaysaa su-aashiisa markii jawaabta loo sheegana waa run markuu leeyahana oo run aad sheegtana waxaad u malayn nin caalim ahayba oo waxa uu su-aalayaba isagu ogaayba marka labada arrimood ayaa isdiiday uu yidhi su-aashiina waxaad u malayn qof cilmi kororsanaya sadaqta markuu leeyahay runaad sheegtana waxaad u malaynaya inuu horeba u ogaa qaala wuxuu yidhi sayidinaa cumar facajibnaa lahu ninkii waa la yaabnay yas'aluhu nabiga waxbuu su-aali sala allahu calayhi wasalam wayusadiquhu nabigana waa u rumayna qaala wuxuu yidhi haddana ninkii fa akhbirnii iiga waran can iliimaan can arkaani iliimaan bal haddana arkaanta iimaanka iimaanka qodobada uu ku taagan yahay ii sheeg waa arkaanu liimaan asita arkaantii iimaanku lixda ahayd ii sheeguu ula jeedaa qaala wuxuu yidhi markaa rasuulku sala allahu calayh wasalam an tu'mina billaah waa inaad ilaahay rumayso waa rugniga ugu horeeya wa malaa'ikata ilaahay malaa'igtiisa waa inaad rumaysid wa kutubihi ilaahay kutubtiisa waa inaad rumaysid wa rusulihi ilaahay rusushiisa waa inaad rumaysid walyowmi maalintana waa inaad rumaysid yoomkaasoo alaakhiri ugu dambeeya oo yoom kaleo ka dambaynaya uusan jirin wa tu'mina bilqadari qadarta ilaahayna waa inaad rumaysid khayrihi khayri alqadar qadarka ilaahay khayrkiisa waa inaad rumaysid wa sharihi shari alqadar qadarta ilaahay sharteedana waa inaad rumaysid oo xagga ilaahay wixii khayr oo kaaga yimaadana waa inaad aaminsan tahay xagga ilaahay inay kaaga yimaadeen wixii sharahoo kugu dhacana waa inaad rumaysan tahay wax ilaahay kuu qadaray oo kaa fac weyn oo ilaahay hore uu kugu qor- qorsheeyey in a- uu yahay arrinkan kugu dhacay qaala wuxuu yidhi haddana ninkii sadaqta runaad sheegtuu yidhi markii lixdii rugni arkaanuliimaanna lixdaasuu ka kooban yahay waa aliimaan billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir waaliimaan bilqadar lixdaas weeye lixda looga baahan yahay qofka muuminka ah inuu ku sifoobo qaala wuxuu yidhi ninkii sadaqta runaad sheegto qaala wuxuu yidhi haddana ninkii wuxuu yidhi fa akhbirnii iiga warran can ilixsaan can ilixsaan can xaqiiqati ilixsaan bal ixsaanka xaqiiqadiisa iiga warran marka qofka la dhihi karo qofkaasi wuu wanaajiyey cibaadadiisii iyo iimaankiisii uu ka run sheegay markii la dhihi karo bal ixsaankana ii sheeg qaala wuxuu yihi rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam an tacbud allaha ixsaanku waa inaad ilaahay caabudid kaannaka adigoo taraahu ilaahay arkaya oo kale adigoo ilaahay arkaya oo kale waa inaad ilaahay u caabudid fain lam takun haddii aadan ahayn taraahu mid ilaahay arkaya fainahu ilaahay yaraaka isagaa ilaahay ku arkaya marka waa hadal gaaban macno weynna xambaarsan wey waa kalaam wajiiza laakiin wuxuu xambaarsan yahay macno weyn maxaa yeelay nebigu sala allahu calayhi wasalam ixsaankii wuxuu ku fasiray qofku markuu ilaahay caabudayo waa inuu ilaahay u caabudo isagoo ilaahay arkaya oo kale waa yaqiintii haddaanu soo fasiraynay yaqiintii haddaanu ka sheekaynaynay weyo markii salaadda aad xidhanaysid adigoo ilaahay subxaanahu wa tacaala arkaya oo ilaahay xaqiiq ahaan hortiisii taagan oo kale waa inaad u muuqatid khushuucaaga tadarucaaga sida qalbigaagu uu xaadir u yahay kadaalika markaad qur-aanka akhrinaysid waa inaad si toosa adigoo ilaahay ula hadlaya oo kale oo qur-aanka si toosa ilaahay uga dhegaysanaya oo kale oo ilaahay uga maqlaya waa inaad qur-aanka u akhrisado oo qalbi xaadir ah cibaadadaada dhan ay ku salaysantah markii cisyaan iyo inaad ilaahay ku caasiso shaydaanku uu kugu sheekeeyana waa in ilaahay adigoo arkaya oo kale qalbigaaga aad ka xasuusatid oo ilaahay aad ka xishootid oo ilaahay aad ka haybaysatid marka waa hadal gaaban laakiin macno weyn ku fadhiya qofku hadduu arrinkaas xaqiijiyana dembigiisu aadu u yaraan oo ilaahay maba caasinaayaba cibaadadiisuna wuxuu ku heli khushuuc iyo macaan iyo dhadhan ayuu cibaadadiisa ka heli hadduu mar walbaba maqaamkan uu gaaro waxaa la yidhaha maqaamu ulixsaan maqaamu ulixsaan ayaa maqaamkan la yidhaha waxaana qofku uu ku gaari karaa maqaamkaas mujaahado iyo dadaal fara badan inuu qalbigu markuu fakadoba inuu soo celiyo markuu salaadda tukanayo markuu fakado oo gurigii iyo suuqii iyo xafiiskii iyo markuu qalbigu u cararoba inuu hoggaanka haddana ku qabto yac uu yidhaaho oo uu soo celiyo mar walbaba oo uu xasuusto an tacbud allaha kaannaka taraah inaad ilaahay u caabudid adigoo ilaahay arkaya oo kale subxaanahu wa tacaala hada min jawaamic kelimihi liannahu jamaca maca wajaazatihi bayaana muraaqabati اlcabd waxay ka mid tahay hadallada nabigu uu ku soo kulmiyey salى اllahu عalيه wasalam khayr oo dhanba wuxuu kulmiyey bayaana muraaqabati اlcabdi rabbahu fii jamiici اlaxwaal axwaasha dhan inuu qofka qalbiga ilaahay uu ku hayo walikhlaas lahu ilaahay inuu cibaadada u khaalis yeelo fii jamiici alacmaal walxahi calayhima labadoodoo laysku booriyo maca bayaani sababihima alxaamil calayhima sababta kugu xambaaraya ikhlaaska iyo muraaqabadana waa la caddeeyey liannahu low qudira haddii la qadari lahaa anna axaddan qof qaama inuu istaago fii cibaadati rabbi wa huwa yucaayinuhu asagoo ilaahay arkay lacalla haddii la qadaro si xaqiiqaa adigoo ilaahay hortiisa u taagan oo ilaahay u jeeda caabud lagu dhihi lahaa lam yatruk shay-an qofku waxba kama tageen oo mimaa yaqdiru calayhi wuxuu awoodo ahoo min alkhuduuc waalkhushuuc wa xusni samti heybada wanaagsan wa xifdi alqalbi waaljawaarix qalbiga xubnihiisa inuu ilaaliyo ah waijtimaacihi bidaahirihi wa baadinihi daahirkiisa iyo baadinkiisaba inuu aruuriyo ah oo uu celceliyo adduunyada dhallalaalkeeda uu ka celiyo ilaa haddii la qadari lahaa isagoo xaqiiq ahaan ilahay hortaagan ataa bihi arrinkaasuu la iman lahaa oo wuxuu isku kallifi lahaa qalbigiisa inuusan meelna aadin ayuu isku kallifi lahaa marka lidaalika mar walbaba waxaa muhim ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala adigoo hortaagan oo kale cibaadadaada iyo iimaankaagu waa inay heerkaas inay gaaraan waa laga maarmaan ilaa waxaa weeye ilaahay haddii aadan arkaynin isagaa ku arkay isagaa kuu jeeda ilaahay haddaadan arkaynin walidaalika waa in mar walbaba qalbiga la ilaaliyo meesha ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonka uu ku qiimeeyana waa qalbiga qalbiga wey meesha ilaahay naga qiimaynayo subxaanaه wa tacaala in allaha laa yandur ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum walaakin yanduru ilaa quluubikum xadiiskii saxiixu muslim nebigu salى اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi ilaahay idinma fiirinayo dhallalaalkiinna iyo quruxdiinna iyo jirkiinna laakiin qalbigiinna ayuu ilaahay fiiriyaa subxaanaه wa tacaala uma markaa kabacdi indalaqa rajulu ninkii wuu tegey ninkaasoo asaa'ilu ee saa'ilka ahaa ninkii saa'il ee saa'ilka ahaa wuu tegey faqaala الnabiyu nabigu wuxuu yidhi salى اllahu عalayh wasalam yaa cumarow cumarow atadri ma og tahay man qofkeebuu asaa'ilu saa'ilku ahaa qofka su-aalahan i weydiinaya cumarow ma taqaanay qaala wuxuu yidhi sayidinaa cumar allaahu warasuuluhu ilaahay rasuulkiisa salى اllahu عalayh wasalam ayaa aclama ku cilmi badan ilaahay rasuulkiisaa ogyey yacni ma aqaano qofkaa saa'ilka ee cilmigan ku su'aalaya qaala markaasuu wuxuu yidhi nebigu salى اllahu عalayh wasalam fainnahu saa'ilkaas jibriilu ahaa ninka su-aalaha i weydiinayay jibriilu ahaa jibriilna waa yiqiinay waxa aniga uu i weydiinayee danta uu ka lahaa waxa weeye ataakum jibriil adinku idin yimid yucallimukum xaaluu idin barayo diinakum diintiinna oo nidaam su-aal iyo jawaaba uu wuxuu rabay diinta inuu idinku baro jibriil marka ulajeeddada dhanba oo su-aalahan uu i weydiinayey malaggan jibriil la yidhaaho waxay ahayd adinka inuu idin daneeyo oo hab su-aal iyo jawaab ku dhisan inuu diinta idinku baro ayuu doonayey jibriil lidaalika marka xadiiskan waxyaalaha laga faa'iidaystay waxaa ka mid a malaa'igtu in ilaahay subxaanahu wa tacaala awood uu u siiyey ashkaal mukhtalifa inay iska dhigi karaan muuqaallo bini aadam muuqaal bini aadam inay isku yeeli karaan malaa'igtu maxaa yeelay jibriil wuxuu iska soo dhigay nin maryo cadcad wata nin maryo cadcad wata ee tintiisu ay aada u madowdahay ayuu iska soo dhigay markaasuu saxaabadii uu iska soo dhex fadhiisto nabiga hortiisa uu fadhiistay sala allahu calayh wasalam taasi marka waxay tusinaya malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala in ilaahay awood u siiyey in ay bini aadam suuradiisa iyo muuqaalkiisoo kale qofka ay ugu iman karaan oo awoodda ilaahay u siiyey subxaanahu wa tacaala qaala alculamaau culimmadu waxay yidhaaheen alladiina culimmadaasoo hum iyagu waratatu alambiyaa ambiyada dhaxlay culimmadii ambiyada diinka iyo khayrka ka dhaxlay waxay yidhaaheen man ataa qofkii la yimaada biliimaani waalislaam iimaanka iyo islaamka labadaba qofkii la yimaada jamiican dhammaan xaalay yihiin arkaantii shanta ahayd ee arkaanulislaam oo xadiiska jibriil uu sheegay iyo arkaantii lixda ahayd ee arkaanuliimaan ee xadiiska hadda aan ku soo qaadannay labadaasba qofkii la yimaada fa huwa qofkaasi muumin wey muuminkaasoo kaamilun ee dhammaystiran filiimaan iimaanka ku dhammaystiran waa sida la rabo taas qofku inuu kulmiyo an yajmaca bayna aarka bayna arkaani alislaam wa arkaani aliimaan waa muumin kaamila adoonkaas waman tarakahumaa labadoodaba qofkii isaga taga oo arkaanuliimaanna lama imaanin arkaanulislaamna lama imaanin fa huwa qofkaasi kaafir wey waa gaal gaalkaasoo kaamilun ee dhammaystiran waa gaalkaas aan shaki lahayn haddii arkaantii islaamkaba uu diiday arkaanuliimaanna uu diiday waa gaal cad wey waman taraka qofkii isaga tegey alislaama islaamnimada qofkii isaga tegey waxdahu munfaridan islaamnimada keligiid xaal uu yahay ayuu ka tegey arkaantii iimaanka oo lixda ahayd wuu la yimid iyo ilaahayuu rumaysan yahay rusushiisa iyo malaa'igtiisa iyo kutubtii iyo malaakhir uu rumaysan yahay qadartii ilaahay uu rumaysan yahay laakiin wuxuu ka tegey islaamnimadii oo kale ah dee islaamnimadii uu ka tegey marka la leeyahay waxaa loola jeedaa qodobada kale towxiidku kuma jiro towxiidka lagama tegi karo kaas waxaa loola jeedaa salaaddii ma tukanayo oo soom ma soomayo ma xajinayo zako samayn maayo laakiin wuxuu leeyahay ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna moxamedan rasuulullah marka islaamnimaduu ka tegey marka lagu leeyahay qaybaha kaleu ka tegaa loola jeedaa laakiin towxiidkii waa qirahay fa huwa qofkaasi muumin wey muuminkaasoo naaqisun iimaankiisa iyo islaamnimadiisu ay naaqis yihiin maxaa yeele towxiidkii keligiis waxba ku tari maayo ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna moxamedan rasuulullahi yuu yidhi mana tukanaayo mana soomaayo mana xajinaayo wixii oo dhanna way ku waajibeen qofkaasi maxaa la leeyahay waa muumin naaqis ah muumin naaqisa weeye qofkaasi culimmaduna waxayba isku khilaafeenba magaala mise waa muumin imaamu shaafici wuxuu leeyahay muslim waa la iska dhigi karaa laakiin waa muslim naaqis muslim naaqisa baynamaa imaam axmed isagu uu leeyahay waaba gaalba marba hadduusan salaad iyo tukanayn oo soom jirin oo zaka jirin oo xaj jirin towxiidka keligiis oo laa ilaha illa allah maxamadu rasuululah keligiis ma lagu badbaadinaayo muslimna laguma noqdo uu leeyahay imaamu axmed laakiin imaamu shaafici raximah اllahu tacaala ayaa isagu wuxuu leeyahay qofku hadduu towxiidka la yimaado laakiin salaaddii iyo soomkii iyo xajkii iyo isagoo aaminsan laakiin bishardi inuu aaminsan yahay inay waajib ku yihiin laakiin uu leeyahay waa wehsan iyo shaydaana iga adkaaday iyo uu leeyahay waa muumin naaqis ah fa huwa mu'minun muumin weeye muuminkaasoo naaqisun ee naaqis ah waman taraka qofkii isaga tegey aliimaana iimaannimadii iimaankii uu ka tegey iimaankii ayuu ka tegey fa huwa qofkaasi oo iimaankii uu ka tegey yacni ulajeeddada laga leeyahay maxay tahay qofkaasi wuxuu sameeyey waa tasdiiqii qalbiga ahaa qalbigii inuu ka rumeeyo eilaahay iyo rasuulkiisa iyo kutubtii iyo malaa'igtii arkaantii lixda ahayd arkaantaas lixda ah wuu ka tegey laakiin carabka muxuu ka leeyahay ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna moxameda rasul llah carabka waa ka leeyahay qalbigana wuxuu ku qarsanaa gaalnimo fa huwa kaasi munaafiq wey kaas maxaa la leeyahay waa qof munaafiq ah xagga muuqaalka iyo carabka uu naga tusi inuu muslim yahay mooye fa huwa munaafiq ey muslimun daahiran xagga muuqaalka iyo carabka muslimuu ka yahay laakiin gudaha markii la yidhaaho munaafiq kaafira weeye waa munaafiq gaal ah ayuu qalbiga ka yahay faqad cusima damuhu wa maaluhu fi dunya adduunyada maalkiisa iyo dhiiggiisa waa la nabadgelinaa lixurmati alislaam kaafir fi alaakhira laakiin aakhiro markii la yidhaha gaal caddaystay waa gaal caddaystay yukhalladu macahum gaalada micigooda lala waarinaa fi naar naartuna ku waari marba hadduu qalbigii qofku uu gaalnimo ku qarsanayo muslimiintiina uu u muujinayo ashhadu an laa ilaha illah ashhadu anna maxamadu rasulullah carabka bis ka leeyahay qalbigana uu gaalnimo ku haysto kaasi munaafiq weeyo aakhiro waa ahlu naar naartuna kula waari doonaa gaalada wadaalika ka cabdillaahi bni ubay ibni saluul waa munaafiqii joogay oo kale xilligii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo la dhihi jiray cabdullaahi ibni ubay ibni saluul cabdullahi ibni ubay ibni saluul ra'iisulmunaafiqiin u ahaa munaafiqiinta dhan uu hogaaminayey madax uu ahaa madiinuu ku noolaa nebiga sala allahu calayhi wasalam masaajidkiisu isaga soo tugtuka jiray waa salaad uun tusaayo keliyu isleeyahay dhiiggaaga ha lagu badbaadiyo iyo maalka ha lagugu badbaadiyo keliyu isleeyahay qalbigana waxaa uga buuxay bukdi iyo nacayb islaamka iyo nacayb uu nabiga necbi yahay sala allahu calayhi wasalam ayaa qalbiga uga buuxiyey marka kaas oo kale waxaa weeye waa gaal munaafiqa wey marka meesha waxaa inooga soo baxay muumin kaamil qof la leeyahay iyo kaafir kaamil iyo muumin naaqis iyo munaafiq aqsaamtaasaa nooga soo baxay aqsaamtana waan kala barannay muumin kaamil qofka la leeyahay waa qofkii arkaanuuliimaan iyo arkaanulislaam dhammaantood laga helay kaafir kaamil marka la leeyahay waa gaal dhammaystira oo buuxana waa qofkii labadaba isaga tegey arkaanuuliimaan iyo arkaanulislaam marka la leeyahay muumin naaqisa marka la leeyahana waa qofka salaad aan tukanaynin xajkii aan aadaynin aan soomaynin towxiidkii bisuu carabka ka qiri qalbigana waa ka qirsan yahay towxiidka qalbiga iyo carabkaba laa ilaha illah moxamedun rasuulullah ayuu ka leeyahay cibaadadase ma jirto taasina maxaa laleeyahy waa muumin naaqis hadduu laakiin iimaankii qalbiga uu ka maqan yahay salaaddii u iska dugdukana carabka wuxuu ka leeyahay laa ilaha illah moxamedun rasuulullah qalbigana muxuu ku haystaa gaalnimo qofkaas maxaa la leeyahay waa munaafiq mukhallad fi nnaar naartuuna gaalada kula waari waa gaal caddaystay wallahu subxaanaه wa tacaala